wasaaradda u qaaftay arrimo dinta dowladda jubbaland iyo bulshada deegaanka janaay abdale oo hoos goyow magaalada kismaayo aan qabati kulan diimeed laka wacyigeliya ay bulshada ka saabsan ay arrimo diinta iyo nabadda wadanooladowka saas oo kale kulanka waliba diiradda laga saaray baahyo ku jira deegaanka yoonaha ku qayb galeen bulshada iyo maamulka deegaanka waliba ujeedka kulanka hay sidii bulshada laan fahansii lahay muhiimada diinta iyo dhismayaalka markaasi oo galanta ka hayaan sada masaajida iyo weliba madarasooyinka nabadda iyo wadajaro bulshada oo kaalin muhiim leh markaas kuga aado koraan bulshada deegaanka qaybowsha sheelduban waxaana kumid ee bulshada deegaanka iyo ku hadleen baahiyo sheelduban ee ku jira deegaanka janaay abdalla yoona markaasay tiin waxaad nabeen culammada iyo mas-uuliyiinta sheelduban ay tee habooqatay aad ayaan u salaamayaa wasaaradda awqaafta diinta iyo culimaa diinka noo soo booqday haddaan nahay rajanaa cabdalle deegaanka waa alxamdulilaah waan barwaaqaysannahay dhib ma jiraan laakiin xagga madaarista iyo waxbarashada waan u baahannahay oo madaaristii baa naga liidata masaajidku waa naga duunsan yahay marka inay masaajidka naloo dhiso oo naloo qabto ma garanaysaa xagga dugsiga qur-aanka macallimiin way noo joogaan laakiin dadkii deegaanka deganaa waa dad iska wax mahaysataa beeraley bay ahaayeen beerihii marka waxaa jira inay biyihi ka fadhiyaan marka sidaa darteed dadkii inay dugsi qabsadaan oo macallinkii mushaarkiisa siiyaan way awoodi waayeen marka waxaan rabnaa wasaaradda awqaafta diinta maadaamay tahay markii koobaadana soo booqatay ilaahay baana mahadda iskaleynu waafajiyey annagana maanta nagu kulmiyey meeshan inay madaarista noo dhisaan macallinkana mushaarkiisa ay naga qaabilaan dugsiga iyo masaajidka inta ay naga anfacaan insha allah waxaan idiin sheegayaa deegaanka janna cabdalle inuu yahay deegaan aad nabadgelye u ah hadda annagu maaragtay waxaanu ku faannaa kismaayo inaanu ka nabadgelye badannahay waayo xilli alla saacad alla saacaddaa doonto janaa cabdille waad ka bixi kartaa waanad soo geli kartaa marka inaanu kismaayo ka nabadgelyo badan nahay yaanu ku faantanaa hadda annagu habeenkii saacaddaa doontaad socon xilligaa doontaad socon taana waxaan uga mahad celinayaa ciidanka qalabka sida ee jubbaland ee siiba ciidanka nala jooga aad baan uga mahad celinayaa iyagaa maaragtay nabadgelyadaas suurta geliyey marka waftiga waan soo dhoweynayaa waftiga arrimaha awqaafta iyo arrimaha diinta waxaan idinku soo dhoweynaynaa deegaanka janna cabdalle oo nabadgelye ah bulshadii waatan wixii aad u wadeen ee xagga diinta ahaa na idinkaa dabcan ka hadli doono oo maarata laakiin baahiyaad badan oo xagga diintii way ka jiraan marka soo dhowaada aad iyo aad baan idin soo dhoweynaynaa waana idin mahad celinaynaa imaatinka aad noo timaadeen aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa dhanka kale agaasimaha wasaaradda ee u qaaftay arrimo diinta dowladda jubbaland iyo ku hadalay ujeedka kormeersho wusoona bulshada deegaanka ka bogaaday dadaalkii onka jaraan nabadda iyo horumarinta arrimo diinta dowladdeennana waa dowlad islaam ah hadday tahay midii heer state ee heer dowlad goboleed iyo midda federaalka fatay dad muslimiin baan ah ciidan haddii aan nahay iyo haddii aan shacab nahay iyo haddii aan dowlad nahayba kulli dad muslimiin oo boqolkiiba boqol baan in nabadda lagu dadaalo diinta islaamka maaragtay waxayna farayso la qaato khilaaf kasta oo yimaada xalkeedu wuxuu ku jiraa kitaabka qur-aanka soo saas maahan inaan taas horta aamino waxaan samayn doonaa guddiyo culumaan samayn doonaa oo tuuladan aan u samayn doonaa ayagaas insha allah iyo culummada dalladda ah ee jira ayaan isku xiri doonaa wixii khilaafaad diiniyan oo bulshada dhexdeeda ah iyo in laismaamulo waad ogtihiin laba ruux hataa markay isguursanay markay isguursanayaan reer cusub la aasaasayo diinta islaamka lagu aasaasaa soo saas maa haddii laba ruux isgaarsiiyaan xukunka koowaad ee loo noqonayo waxaa kitaabka qur-aanka marka diinta in la barto ayay wasaaradda horta ku boorinaysaa oo axkaamta la barto oo kitaabka qur-aanka maaragtay la barto oo garab loo noqdo diinta islaamka insha allahu baahiyaha jirana waan arkaynaa masaajidka waan booqanaynaa maamulka dowladda jubbaland iyo wada dadaalo laga hormaryow nabadda iyo adeegyada bulshada deegaanada jubbaland